waxaa la soo warinayaa in saacadihii lasoo dhaafay uu dabka kacay jabuuti oo ah caasimadda magaaladaasi dabkan oo kacay xilli fiid hore ah ayaa waxa uu khasaare baaxad leh u geystay qaar ka mida guryo ku yaallay xaafadda jabal ee ka tirsan magaaladaasi waxaana ku gubtay in ka badan soddon guri mana jirto khasaare nafeed ee uu u geystay dadkii ku sugnaa goobta uu ka kacay dabka ayaa ugu dambayntii suura gashay in la demiyo ilaa iyo haddana lama oga waxa sababay dabkan muuqaallo laga soo duubay goobta ayaa muujinaya holac iyo uuro madow oo hawada isku shareeray jabuuti oo ku taalla bariga afrika xuduudna la leh etoobiya eritareya iyo gacanka cadimeed ayaanan ahayn mid ku cusub dhacdooyinka noocan oo kale ayadoo dhowr mar sidaan oo kale uu dab ka kacay meelo badan oo ka mid ah halkaasi dhanka kale culimmada iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa dhacdooyinka noocan oo kale u sababaya fisqiga iyo xumaanta ku baahday mandiqadaasi laga soo bilaabo qabsashadii faransiiska sannadkii kun sideed boqol soddonkii ilaa iminkan iyadoo sidoo kale xukuumadda faransiiska ee ku caanbaxday aflagaadaynta nebiga sala allahu calayhi wasallam iyo naciibka muslimiinta ay halkaasi ka fureen iskuullo lagu dhalan rogo dhalinta ku nool jabuuti